bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalamiin وslى اllهma وslm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih ama bعd qala اllahu tbaaraka وتacaalى in اladina aamanuu واladina haaduu النasara وsaabiئina man aamana biاllahi واlyوم الآkhir man aamana biاllahi واlyوم الآkhiri وcamila صاalixا falahum أjrهm cinda rabihim wlaa khawf عalayhim wla hm yaxzanuun darsigeennu wuxuu ka bilaabanaa maanta aayadda lixdan iyo labaad ee suurat lbaqara ina aladiina aamanuu kuwii rumeeyey iyo waladiina haaduu kuwii yahuudiyoobay iyo wanasaara iyo nasaarada iyo wasaabi'iina iyo saabi'iinta man aamana ciddii rumayda billaahi alleh iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamo wa camila sameeyda saalixan camal wanaagsan falahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkooda u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa walaa khowfun calayhim cabsiino dushooda ma ahaanin walaa hum yaxsanuuna kuwa tiiraanyoonayana oo murgahayana ma ahaanin waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara gaar ahaan reer banu israa'iil sheekadoodii iyo wixii ku saabsanaay ayaan ku guda jirnay ilaahi subxaanahu watacaala meeshaan wuxuu uga warramay aayaddan uga warramay dadku nuucay rabaan ha ahaadeen iyo waxay rabaan ha sheegteene halka meelhoo dadka dham ay ku badbaadi karaan ilaahayna uu subxaanahu watacaala uu ajir ku sii karo iyo halka sifo dadku ay ku badbaadayaan halkaas sifo ah al-iimaan iyo walcamal asaalix al-iimaan iyo alcamal asaalix ciddii ku sifowda ayaa waxay tahay cidda ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ajirka weyn iska leh ilahay marka wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wanasaara wasaabi'iina firaqda iyo dadka anwaacdooda iyo nuucyadooda kala duwan dadka muslimiinta ah iyo yahuudda iyo nasaarada iyo saabi'iintu iyo majuustu iyo dadka noocyadaas kala duwanuhu kulligood waxaa ka dhexeeya dood iyo isre riix iyo isradis iyo annaga xaq ku taagan iyo adinku baadilaad ku taagan tihiin iyo waxyaaba noocaasa ilaahay marka subxaanahu watacaala wuxuu yidhi nuucaad rabtiin ahaada magacaad rabtiinase sheegtee ciddii iimaan iyo camal saalixa la timaada ciddaas waaye ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa cidda ajirka weyn ku leh ilahay marka wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wixii laga rabo iimaana la yimid iyo waladiina kuwii haaduu yahuudiyoobay aladiina aamanuu waa muslimiinta waladiina haaduu kuwii yahuudiyoobay waa yahuudda yahuudda iyo nimankii nebi muuse calayhi salaatu wasalaam aan taageersannahay oo raacsannahay dhihi jiray ama yidhaahda ayaa waxa la yidhaha yahuud yahuud maxaa loogu baxshay culammada qaar waxay dhaheen liannahum haaduu ay taabuu min cibaadati alcijli waxay ka tooba keeneen sida aan soo marnaba caabudiddii ay cijliga iyo dibiga caabudeen markaasaa waxaa loo bixiyey yahuud saasaa loogu bixiyey bisababi annahum taabuu min cibaadati alcijli culamada qaarna waxay dhaheen waxaa yahuud loogu bixiyey yahuuda ibnu yacquub nin la yidhaah ayaa loo nisbeeyey oo ilmihii nebi yacquub calayhi salaam u weynaa yahuuda a magaciisa la dhihi jiray laakiin carabtiyaa daalkii daal ka dhigtay ase yahuud dheheen marka yahuuddu waa nimankaas annasaara ayagu yeeyihiin waa kuwii nabi ciise calayhi salaatu wasalaam aan raacsannahay yidhi ayaguna assaabi'iina ayaga khilaaf fara badana ka jira waxyaabaha la sheego waxaa ka mid ah assaabi'iina waa horta waxaa la yidhi asaabi assaabi'iina waa jamcu saabi saabi-una waa midkii wax ka baxa ee wax kala gala marka saabi'iintu waxay ahaayeen niman ka baxay diintii yahuudda iyo nasaarada caabuday malaa'igta iyo xidigaha iyo waxa la midkaa caabuday marka saabi'iina la dhihi jira saa darteed carabtu ciddii wax iyagu ay aaminsan yihiin oo quraafaadka ah iyo shirkiga iyo xumaanta ka tagta meeshay rabtaa aadee saabi ay dhihi jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa mushrikiintu waxay u aqoon jireen saabi'iin ilaa khaalid bin weliid ciidan uu hogaaminayo ay la dagaalameen niman mushrikiinah ee markii ay damceen inay isdhiibaan mushrikiintii oo ay damceen inay dhahaan waa tooba keenno waa islaamno diinta islaamkaan galnay waxay dheheen saba'na saba'na ay dheheen iyagoo kala jeeda arrintaas waxaan ka baxnay shirkigaan ka baxnay iyo mushriknimadii waxaana aadnay meeshii adinku aad aadeenaan aadnay saasay ka wadaan khaalid warkaas kama uusa yeelina waa uu laayey inkastoo nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintaas uu ka tabaru'ay maxaa yeeley nimanku saba-anaa waxay ka wadeen waxaan ka baxnay diintii mushrikiintaan ka baxnay waxaana galnay diintii islaamka saabi'nimadana saasay u yaqaaneen marka wasaabi'iina waxaa laga wadaa kuwii ka baxay diinta yahuudda iyo diimaha kale ka baxay asnaamta caabuday ama caabuday xidigaha iyo malaa'igta caabuday ilahi marka wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu kuwii rumeeyey oo mu'miniinta ah iyo waladiina haaduu kuwii yahuudiyoobay iyo wanasaara nasaarada iyo wasaabi'iina saabi'iinta hee man aamana ciddii rumayda billaahi alle nuucay rabaan waxaanu ha ahaadeene nuuc magacay rabaan dadku ha sheegteene man aamana ciddii rumayda bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamo oo wa camila samaysa camal fasha saalixan camal wanaagsan falahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa dadka xaqa ku taagan u yeeyihiin magacay rabaan dadku ha yeesheena dadka xaqa ku taagani waa dadka iimaanka la yimid oo allah iyo maalinta qiyaamo rumeeyey camal saalixana la yimid ciddii intaas ku sufeywdaahu ajiray leedahay ilahi agtiis subxaanahu watacaala weyn sifadaasna waxaa ku sifaysan muslimiinta iyo muminiinta ku sifaysan lagama wado in muminiinta shaki laga qabo inay ilaahay agtiisa ajirku leeyihiin ama ay ahlu xaq yihiin lagama wado in shaki laga qabo aayaddu siyaaqeedu saas faa'iidey meydee waxay aayaddu la mid tahay aayaddii qur-aanka aheedu ilahay yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha nnaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum dadow ilahay wuxuu leeyahay shucuub iyo qabaa'ilaan idinka dhignay ilaahay agtiisa dadka idinkugu karaamada badanna waa kuwa idinkugu taqwada badan waxa nuucaad rabtiin ahaada qabiilkaad rabtiin kasoo jeeda shacabkaad rabtiin kasoo jeeda ina akramakum cinda allaahi atqaakum fulaan iyo fulaan lama dhihin sifaa la sheegay cidda ugu karaamada badan ilahay agtiisa waxaa ah meeshaa rabtiin kasoo jeeday ciddii sifadaas ku sifowda oo taqwada ku sifowda ina akramakum cinda allaahi atqaakum man aamana billaahi iyo walyowmi alaakhiri wa camila saalixan magacuu raba ha yeeshee oo magacuu raba ha sheegtee oo wa camila sameeye saalixan falahum waxaa u sugnaaday ajruhumaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa walaa khowfun wax cabsiyuna calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum yaxzanuuna kuwa murgaahoo tiinayoonaana ma ahaanin waid akhadnaa miithaaqakum wadkuruu xusuustaa reer banu israa'iilow id waqti akhadnaa aan qaadnay miithaaqakum ballankiinna wa rafacnaa aanan kor qaadnay fowqakum korkiinna aan yeelnay adtuura buurti oo idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idin siinay biquwatin ay bijiddin waijtihaadin ku qaata wadkuruu xusa oo akhriya oo barta maa fiihi waxa ku sugan qur-aankii laydinku soo dejiyo o laydin siiye lacallakum tattaquuna ay likay tattaquu saad ilaahay subxaana wa tacaala uga cabsataan uma intaa kadibna tawallaytum aad jeesateen min bacdi daalika intaas kadib iyo mihaaqaas markii laydinka qaaday falowlaa fadlullaahi fadliga alle haddowsa jiri lahayn calaykum dushiina iyo waraxmatuhu la kuntum waxaad ahaa lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray kuwa ka mida ayaad ahaa lahaydeen waxaa loo soo laabtay reer banu israiil ka warramidii laga warramayay qisooyinkoodii reer banu israiil horaan usoo marnay in ilaahi subxaana watacaala miithaaq iyo cahdi iyo ballan uu ka qaaday ugana qaaday inay kitaabka towraada ku dhaqmaan waxyaabihii marka dhacay waxaa ka mid ahaa markii ilaahi subxaana watacaala towraad uu soo siiyey nebi muuse caleyhi salaatu wasalaam nabi muuse towraadoo alwaax ku qoran xambaarsan oo u yimid reer banu israa'iil ee lagu dul akhriyey wixii towraadu ay sheegaysay ayay waxay diideen inay axkaamtii towraad ku tilay tadbiiqiyaan oo ay qaataan oo kitaabkii sidii u ahaa inay u qaataan inay u qaataanay diideen ilaahi subxaana watacaala marka wuxuu sameeyey buur buurihii moosha ku yiila ka mid a ayaa ilaahi subxaana watacaala soo rujiyey salkaa laga soo rujiyey buurtii buurtuna buur weynay ahayd oo intay degan yihiin oo kale la eg kadibna buurtii alla kor keenay markaasaa waxaa la yidhi qaata oo si dhab ah u qaata oon dheeldheelahayn kitaabka towraad ah haddii kale habaa laydinku korsiina mar allaale markay buurta arkeenay sujuud la dhaceen markaase waxay dheen ilaahu waa tooba keena weliba si dhaba haddaadna u tooba keenin oo toobadu ay beenbaan idinka tahay iyo waa qaadanadu beenbaan hadday idinka tahay waxaa la yidhi habaa laydinku siihaa jabalka iyo buurta markay dheheen waa qaadanay ooy khuduuceen ooy sujuudeen ayaa ilaahi subxaana watacaala buurtii ka kor qaaday ilahi marka wuxuu yidhi wadkuruu xusuusta reer banu israa'iilow id waqti akhadnaa aan qaadnay miithaaqakum ballankiinna aan idinkula ballannay inaad kitaabka towraada qaadanaysaan ood ku dhaqmaydaan oo warafacnaa aan rafcinnay oo aan kor yeelnay fowqakum korkiinna adtuuraa buurtii aan keennay korkiinna buurtii jabalkii tuur ahaa culimmada qaar waxay dhahaan waa buurtii uu kula hadlay ilaahi subxaana watacaala nebi muuse uu kula hadlay qaarna waxay dhahaan waa magaca atuur waxaa la yidhaahdaa jabal walbaa la yidhaha qaarna waxay dhahaan maya waa buur buurihii shaam ku yaalla ka mid ah waana buur geedaalehay dhahaan duurku qulnaa lakum idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum wixii aan idin siinay qaata oo towraad ah biquwatin idinku nidhi biquwatin quwo ku qaata culammada qaar biquwatin daaca ku qaata ayaa laga wadaa hay dhehen qaarna waxay dhaheen biquwatin waxaa laga wadaa waxaad ku qaadatiin bijiddin waijtihaadin si dhab ah oo iyo dadaal ah ku qaata iyadoo dhab idinka tahay qaata waxaan idin siinay oo towraad ah wadkuruu akhriya oo dhiga maa fiihi waxa towraad ku dhex yaalla oo axkaamana barta oo dadka bara lacallakum tattaquuna ay likay tattaquu saad ilaahay subxaana watacaala uga cabsataan ama ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa iskaga jirtaan lacallakum tattaquuna ay likay tattaquu uma intaa kadibna tawallaytum aada jeesateen xusa oo xusuusta markii saas aan yeelnay uma intaa kadibna markii wacdigaas iyo ballankaas laydinka qaaday tawalaytum aad jeesateen min bacdi daalika mihaaqaas kadib aad jeesateen ood ka jeesateen tadbiiqintii kitaabkii towraad ahaa iyo ku dhaqankii towraad falowlaa fadlullahi yaa ilahay yidhi marka subxaana wa tacaala hadduusan jiri lahayn fadliga ilaahay iyo dheeraadka alle hadduusan jiri lahayn calaykum dushiinna oo u galay iyo waraxmatuhu alle naxariistiisu haddaysan jiri lahayn oo iyo waafajintii alla uu toobada idin waafajiyey lakuntum waxaad ahaa lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaraadka mid noqo lahaydeen haddaan alla toobada idin waafaji lahayn kuwa khasaaraadka mid noqo lahaydeen ilaahay fadligiisa iyo galladiisa aad ku badbaadeen iyo naxariista alla uu idin naxariistay iyo waafajinta alla uu idin waafajiyey toobada iyo aqbalidda alla toobada uu idinka aqbala walaqad calimtum aladiina ictadow minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin wallaahi ilahi wuxuu leeyahy laqad calimtum waad ogaateen alladiina kuwii ictadow xadgudbay oo minkum xaalay idinka idinka mid yihiin fi sabti sabtiga dhexdiisa xadgudbay ee faqulnaa lahum aan ku niri kunuu ahaada qiradatan daanyeera ahaada khaasi'iina kuwa liita oo la fogeeye ahaada fajacalnaha aan ka yeelnay ciqaabtii nakaalan aan ka yeelnay oo limaa bayna yadayha u sugnaata iyo wamaa khalfahaa iyo mawcidatan lilmuttaqiin meeshaan ilahi wuxuu uga warramay waxyaabihii reer banu israa'iil ku dhacay wax ka mid ah waxaasoo suuratulcaraaf faahfaahintoodu inoogu imaan doonto arrintaasoo ah reer banu israa'iil waxyaabihii laga xarimay waxaa ka mid ahaa maalinta sabdiga ah oo ciidda iyaga u ah aa waxaa layidhi yahuudda ha kalluumaysanina inta kale kalluumaysta laakiin maalinta sabdiga kalluumaysiga iska daaya ilahi waa imtixaamay subxaana wa tacaala maalmaha kale kalluunka ma helaan maalinta sabdigaana kalluunku waa iska soo caariyaa isagoo tuuran oo badda iska caaraha iscayrsaa ayuu yimaadaa kadib waxay u xeeladaysteen ugaarsigii iyo kalluumaysigii ay kalluumaysanayeen maalinta sabdiga ay u xeeladaysteen waxay sameeyeen faray ka soo baxsheen badda godadna waa qodeen markaasaa maalinta sabdiga farahaas waxaa soo qaadaya biyaha soo qaadaya oo kalluunka la socdo gododka ayuu kusoo dhacaya barkadaha kadibna hirkaa laabanaya gododkana waxaa looga dhex taga biyuu u dhex tegayaan malaygii iyo kalluunkii maalinta axadda ahay marka waxay ka gurubsanayaan gododkaas malaygii waa niman marka waxay iska dhigayaan axadda kalluumaystay laakiin xaqiiqatan waxay kalluumaysteen sabdigay kalluumaysteen qaarna shabaagay waxay dhex dhigayaan badda maalinta sabdiga ah maalinta axaddana waa u imaanayan shabaagtaasay shabaagta ka arursayaan waxa shabaagta galay ilaahi subxaana wa tacaala arrintaas marka ugu carooday cid allaale ciddii arrintaas ku dhaqantay waa la masakhay waxaa laga dhigay daanyeeraa laga dhigay ilaahay marka wuxuu yidhi walaqad calimtum wallaahi laqad calimtum waad ogaateen yahuudi iyo ahlu kitaabow alladiina kuwii ictadow xadgudbay minkum xaalay idinka idinka mid yihiin fi sabti sabtiga maalinta sabtiga dhexdeeda xadgudbo xadka alla dhaafo ugaartii iyo kalluumaysigii loo diiday sabdiga inay kalluumaystaan kalluumaystay ee faqulnaa lahum aan ku nidhi kunuu ahaada qiradatan ahaada khaasi'iina ahaada kunuu isimkeedii kaanada isimkeedii waa waawga khabarkeediina waa qirada khaasi'iinana waa khabar labaad sida saxiixa marka waxa leey faqulnaa lahum aan ku nidhi kunuu ahaada qiradatan ahaada daanyeera ahaada khaasi'iina kuwa liita ahaada oo xaqiran ee khaasi'iina in laga sifayna qiradada iyo daanyeerta maaha qiradatan ahaada layidhi daanyeero khaasi'iina kuwa liito oo xaqiran oo la fogeeyo oo naxariista alle laga fogeeyo noqda aan ku nidhi waa ogtiina ilah yidhi subxaana wa tacala xusuusta waxyaabaha xumaantaod samey jirteen iyo sidii laydin ciqaabi jiray ilahay marka wuxuu yidhi fajacalnaaha aan ka yeelnay damiirka ku jira sida saxiixa oo uu fiican waa in loo celiyo ciqaabtii loo celiyey ciqaabtii dhacday iyo masakhidii dadka la masakhay oo loo nasakhay oo loo bedelay iyagoo dad ah oo bani aadam ah loo bedelay daanyeerha loo bedelay ilahay marka wuxuu yidhi fajacalnaaha waxaan ka yeelna ciqaabtaas nakaalan aan ka yeelna nakaalan ay mancan aan ka yeelnay wasajran mancid la manciyo oo dadka laga manciyo iyo zajran canaan la canaanto dadka laga canaanto ficilkaasoo kale inay sameeyaan ayaan ka yeelno anniklu waa alqeyd anniklu luq ahaan waxaa lagu yidhaha alqeydka waa dabarka marka waxaan ka yeelna dabar arrin dabar ah oo ka celisa ciddii arrintaasoo kale ku dhacday inay mar kale ku dhacdo se ciddii arrintan inta ku dhacday falkan geysatay dembigan ku dhacday ciqaabtan la ciqaabay mar labaad inay u laabato arrintanoo kale ciqaabtaana ka hor istaagaysa ciddii faldembiyeedka aan samaynin oon ciqaabtan aan lagu imtixaamin laakiin ogaatay ciddii falkan samaydo ciqaabtan lagu ciqaabay ka warqabtana arrintan waxay u noqoy laftirkeeda dabaro waxay dabar uga noqone inay iyaduna faldembiyeedkaaso kale ku dhacdo se waxay ka cabsaneen wixii ciqaabahayo ayaga keyrkood markay falkan ku dhaceen lagu ciqaabay ka baqe haddii ciddii falkan samayday daanyeere hore looga dhigay cid ku dhiira karta inay falkaa mar dambe samaydahu ma jirto maxaa yeele waxay ka cabsaneen ayagana in daanyeerha laga dhigo ciqaabtii ay ku dhacdeen ciqaabta marka nakaalka ahu waa ciqaabta lagu waana qaato oo ciddii markaas ay ku dhacdaa huna wixii ciqaabtan u sababay aysan mar dambe u laabanaynin ciddii aan ciqaabtaanu ku dhicin laakiin ogaata falkan ciddii geysatay ciqaabtaanu inay ku dhacdana ayadana ka hor istaagaysa falkaasoo kale ay gasho oy guda gasho oo ay samayso nakaalku marka waa kaas ilahay marka wuxuu yidhi fajacalnaaha waxaan ka yeelna ciqaabtaas nimankaas la ciqaabay nakaalan ayaan ka yeelna nakaal shay mancin ah iyo mancan iyo zajran mancin iyo zajrin ayaan ka yeelnay oo canaan aho dadka laga canaananayo facil filkaasoo kale inay sameeyaan nakaalkaasoo u sugnaaday limaa bayna yadayha waxa ayada horteeda ahaaday iyo wamaa khalfahaa waxa ciqaabta gadaasheeda ahaaday limaa bayna yadayha ciqaabta wixii ayada ka horreeyey oo waqtiga ka horreeye joogay ayaa laga wadaa laakiin waqti ayada ka horreeyey wixii joogay see arrintaanu ay ugu noqone cibriqaadasho se ugu noqone ama nakaal se ugu noqone iyo zajri iyo canaan se ugu noqone dadkaas waaba tageene waxaa laga wadaa layidhi limaa bayna yadayha ciddii joogtay ciqaabtan ka hor markii dadkan ciqaabtan ciqaabay ka hor joogtay ciqaabtana soo gaarta ciqaabta markii dadkan ciqaabay ka horna waa joogeen ciqaabtana waa soo gaareen limaa bayna yadayha ciqaabta wixii ay ka horreeyey ayay waxay u tahay zajri iyo canaan u tahay iyo wamaa khalfahaa dadkii ciqaabtanu markay dhacayday ka dambeeyo gadaasheeda yimid ayay waxay u tahay ciqaabtaani nakaal u tahay zajri iyo canaan u tahay iyo wa mawcidatan aan ka yeelna ilah yihi subxaana wa tacaala mawcida iyo wacdi oo lilmuttaqiina dadka muttaqiinta u sugnaaday darsigeennina maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilahi altowfiiq